inagoo xaaladda horta marka hore marka la fiiriyo xilliga lagu jiro soomaaliya waxaan odhan karna aada iyo aada bay u fiican tahay mana turxaan laha oo dhibaato dhinacna laga socon baa jirta maxay yihin dhibaatooyinkaas
walataada deegaankani wuxuu xadlalayaa etoobiya iyo maamulka somaliland oo kale marka dhinacan somalilandka ayaa dhibaatooyin badan bay ka jiraan oo ah dil iyo farafarayn siyaasadeed dad aan rabitaankooda deegaanku danaynaynin oo iyagu dana gaara ka leh hadiyo jeerna sheegta dee wax la yidhaahdo ay matalayaan dhibaatooyinkaasa ka jira laakiin sidoo kale dhacdooyinka dhexdiisa ka dhacaan qofka wuu xaliyaayo dilku waa iska dhacaa dhaawac waa iska dhacaa laakiin waxaas waa la xaliyaa wax xalisan weeye oo aada baa loogu guureeyaa ugu sii firaa dadka waxaa odhan karaa marka amnigu wuu fiican yahay dhibtaa dhinaca ka badan wax jira
waxaa jira arrimo la xiriira dhinaca siyaasadda oo murano iska soo horjeeda oo waa tii cali khaliif galayr madaxweynaha khaatumo dhowaan uu heshiiska la galay somaliland dadkuna way kasoo horjeesteen baa igu maqaalaa maxaa xogoo nagaga biirinaysaa idinka daraawiishaan ciidankiina arrimahaas inay saameeyeen horta marka hore sidan ognahay ama aan kugu kordinayo deegaankan dhibaatadii ugu badnayd ee soo martay waxay ka soo martay qodada cali khaliif ay heshiiska galeen ayaa gaadhsiiyey wayna ognahay dagaalo caalama ka dhacay sida maydaagle kalshaale duhol isio la isugu yimid dagaalkaas iyo dhibaatooyinka waxaa ku dhintay dad badan oo aada iyo aada cid kastoo xusuusataa ay dareemi karaysa dareenkeeda waxaa ku dhaawacmay dad badan waxaa ku barakacay dad badan yani haddii dhibi ay jirto ciddii dhibaysa weeye cidda ali xudinka la sameeya heshiiska la galay ma garan marka dhibaatooyinkan ma dadka deegaanka dhexdooda kuwo ka dhex dhacayba mase waa kuwo siyaasada ay keentay oo dhinac aad ku eedeynaysid baa jira saan ognahay baa wadatahay oo maamulkaasi isagoo duulimaada ayuu dagaaladan soo galay qabiilkuwan dhibaatooyinkana waxay ka dhageen dagaal kalshaalo oo kale oo beeni qoday beeshii odagtigiina oo wax caana weeye oo isimada waqooyi waxgarad badan maamulkooda dad badano deegaankan u dhasho waxgarada waa la isugu tegey waaba lagu garabsaday maxkamadaa la isla galay maxkamadii shalay ahayda xukunka lahayda markhaatiga yeelatay ee dhaarka yeelatay cid wax cadaysatay waxaa loo rabay sita suuriya in wadaadadii lagu amro inay xukunka maamulkooda qaataan kuna dhawaaqaan ma garata yaa ku amray marka arrintaas arrintaas xukunkaas waxaa dabada ka waday khasbaya ina maamulka fiilaayo ee hadda jira ee waqooyi ka jira marka odayaashii wadaxaajood ka qayb galay oo dhinaca cayn kasoo jeeday ayagu maxay marka mawqif qaateen oo tallaaba
arrintaas dee may qabsooneyn oo waxay igala diideen arrinkaas oo waxay dhahdeen in luqunta lala qabto biyo ku cadi mayno waana kii sagatayna dagaalkii badnaa dhowrka sano soconaya ee qarxo ee maamulka iyo beesha ay dagaalanayeen adduunkuna ka warhayay waa keentay dilkan iyo dhacan qoladan iminka heshiiska la gashana waa qoladii markaa kadib jira annaga ayaa hogaan noqonayna oo shaqeynayna oo bulshada u shaqeynayna oo nimanka ka saarayna dhulka isla markaana waxay noqdeen kuwo iyaga ku biira aakhirkii sidii la arkay dad badan la arkaya waxaa haytaanka ku sale wuxuu ahaa un meelay qolada kala shirkeeyaan inay ka galeen umay hayn diilay dadka u hiilinayaan ma garanta waxaa kaloo la sheegayaa in ciidamo tiro badan oo iska soo horjeeda gobolka ay joogaan oo kuwa khaatumo taageersan kuwa somaliland taageersan kuwa puntland oo daraawiishto adigu aad ka mid tahay marka hore waxaad ogaataa deegaankan awoodda ugu faraha badan shacabka iskale awoodda ay ku xisaabtamayaan labataan oo gacanta ku hayno ee taangiga le ee madfaca le ee d m kale ma garan si fiican awoodda labaadnama hubkii la iibsaday dagaalka loo iibsaday loo iibsaday gobolka siilaayo oo kilmika oo beeluhu leeyihiin oo waxna annaga iminka hubtaan degan ay ka tirtan waxaa beelaha gacanta ku hayaan kuwa taageeray maaha maawafka cali ee waa kuwa kasoo horjeeda dhammaantood xooga waxa la yidhahdo bulshada waxa la yidhahdo laakiin waxaan odhan karnaa dad kooban oo had iyo jeer tiifiyada ka muuqda oo odaga iyo mowqafkiisa aaminsan waxay doonaan baa u jeedeen ayaa taageersan isimada buqaasha ciidamada beesha bulshaweynka dhalinyarada ururada bulshada oo dhan boqolkii waxaan odhan karaa qof ama laba ayaa mowqafka aaminsan inta kalena way kasoo horjeedaa siyaasadda hadda cali kurdiga iyo maamulka somaliland rabitaankooda waayahay waa sidee marka xiriirka dhinaca amniga la xiriira oo idinka dhexeeya idinka ciidan ahaan iyo shacabka gobolkaas cayn wala arrintaa horta waxaa jeclaan lahaa in laga wareyso dadka oqaasha iyo isimada iyo dhingarboodka iyo dhalinyarada in laga wareyso anaga xiriirka laga dhexeeya waxaa weeya waxay rabitaankooda yahay aan marka hore kuna dhimanayna kuna noolaanayna iyana rabitaay kuna dhimanaya kuna noolaanayaan qof saddex boqol oo qof ka tallaabsanayaan uma dareerayaan oo dheelahooda ay meesha yaaliin ma garan ugu dambayntii maxay tahay taladaada ugu dambayso aad usoo jeedinaysaa reer buhood iyo go- guud ahaan gobolka cayn shacab ku dhaqan
buo somalia sanaa iyo ceeba taladan usoo jeedinaya waxa weeye dhibtu wayna wada haysataa oo noo kala badan yahay soomaaliya isbedel baa ka yimid dowlad baa ka dhalatay helitaanka bulshada oo ku soo baxday baarlamaankii soomaaliyeedna ku doortay iyadana way sidaysaay oo cid kastaba waxaan rajeynana xaquuqdeeda inay albaabka ka hesho inay samraan mid ay horey diidaan inay diideen baan talahaan siinaya